madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa ku booriyey codbixiyayaasha dalkiisa inay codkooda u dhiibtaan si nabad ah islamarkaana ay qadariyaan sharaftii aasaasayaasha dalka kenya doorashadan ka dhacaysa kenya ayaa ah mid si weyn isha loogu hayo waxaana aad ugu tartamaya madaxweyne uhuru kenyatta iyo ninka ay sida weyn isaga soo horjeedaan ee raila odinga doorashada kenya ayaa waxay isugu jirtaa ilaa iyo lix qaybood oo kala duwan inkasta oo doorashada uga xamaasadda badan ay tahay tan madaxtooyada waxaa haatan khadka telefoonka ee magaalada nairobi si toos ah ugu jira wariyaheena khadar maxamuud xareed khadar sidee kuwaa berisatay saakay magaalada
nuur waad mahadsan tahay goor dhow kahor inta aanan hawada soo gelin ayay si rasmi ah u bilaabatay codbixinta doorashada guud ee dalkani kenya waxaa ii muuqanaya waxaa kusuganaya mid kamid a goobaha codbixiyaasha ee magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa ii muuqanaya dadka oo safaf dhaadheer ku jira iyaga oo doonaya in codadkooda ama codkoodu ay ay ka dhigtaan doorashada maanta ka dhaceysa amaba ka bilaabatay dalkani kenya oo ay ku tartamayaan labada xisbi ee kalaha xisbiga jubilee ee u hogaamiyo madaxweyne uhuru kenyatta iyo xisbiga isbahaysiga nasa ee u hogaamiyo raila omolo odinga marka ammaanka guud ee dalka aad ayaa loo adkeeyey dawladdu walaa waxay sheegtay inaysan walaac ka qabin dhinaca ammaanka boqol iyo konton kun oo askarta dawladda ayaa loo diyaariyey inay xaqiijiyaan ammaanka guud ee dalkani kenya jawi nabdoon ayay ku bilaabatay nuur doorashada guud ee dalkani kenya gaar ahaana magaalada nairobi oo aan ku suganahay qadar maadaama aad hadda joogto meel kamid ah meelaha ee codbixinta ay mar dhow ka bilaabatay waa sidee dareenka dadka
dadku aad bay u faraxsan yihiin waxayna ku faraxsan yihiin in codkoodu ay diiban doonaan iyagoo maanta kala dooranaya hogaamiyaha hogaamin doona dalkani kenya shanta sano ee soo socota aad bay u falanqeynayaan dadku oga hadlayaan arrimaha doorashada iyo ma tartamayaasha ku tar ku loolamaya xukunka madaxtooyada dalkani kenya oo ay kala ah uhuru kenyatta iyo raila odinga runtii wax cabsi ah ama walaac ah oo dadku ay ku sheegayaan ma jiraan ciidamada ammaanka ayaana goob kasta taagan safafkuna aad bay u dhaadheer yihiin oo dadku waxay yihiin kuwo xilli hore oo goor hore aroortii saaka ilaa iyo afartii subaxnimo dad baa bilaabay in safafku ay sii galaan safafkuna aad ayay u dhaadheer yihiin nuur waxayna noqon doontaa kulley doorashadu waxay socon doontaa ilaa iyo laba iyo tobanka amaba lixda maqnimo ay gaari doontaa safafkuna aad ayay u dhaadheer yihiin sidoo kale magaalooyinka kale ee guud ahaan dalkani kenya sida mombasa kisumu iyo guud ahaan dalkani kenya ayaa lagu soo waramayaa inay si nabadgelyo ah ay saaka oga bilaabatay codbixinta doorashada guud ee dalkani kenya waayahay qadaro marka marka ay dhamaato doorashada ama lasoo xidho codbixinta natiijada goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa
wax ka yar afar iyo labaatan saac gudahood ayaa lagu wadaa in doorashada maanta marka ay soo gabagabowda nuur in la shaaciyo natiijada xubnaha amaba xisbiga sida rasmiga ugu guuleystay doorashada ka dhaceysa maanta dalkani kenya waxaa sidoo kale xusid mudan nuur in ay doorashadani ay si aada oola socdaan beesha caalamka oo ay korjoogayaal caalami ah oo u kuurgelaya sida ay u dhaceyso doorashada iyo qaabka ay wax u soconayaan aada ola si dhow oola soconaya ku sugan goobaha doorashooyinka codbixiyaasha iyo sidoo kale magaalada na magaalada nairobi marka muddo ka yar afar iyo labaatan saac gudahood ayaa la filayaa in la shaaciyo natiijada xisbiga amaba mas-uulka ku guuleystay jegada madaxtinimo ee dalkani kenya guud ahaan marka waxaanu dhihi karnaa nuur jawi nabdoon ayay ku bilaabatay doorashadu way socotaa codbixiyaashuna waxa ay kuga jawan yihiin inay codadkoodu ka dhibtaan safafkuna aad ay waa mahadsan tahay qadar kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada nairobi khadar maxamuud xareed oo si toos ah ugu jiray khadka telefoonka islamarkaana nooga warbixinayay doorashada dalka kenya oo goor dhaweyd si rasmi ah u bilaabatay